rasuuli illaahi wabacd waa mutabakii sideed i tobnaad ee waddamada iskaatinebiyanka ay ku qaban jireen sweden oo sanadkan lagu qabanayo stockholm waa labaatankii rajab kun afar boqol koob iyo soddon labadii julaay labada kun iyo tobanka oo maalintii labaad iyo muxaadaradii shanaad ciwaanka muxaadaradu waxa weeyaan fiqiga garsoorka waxay noo soo jeedinaya sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات موضوع كلمة أي كساب سنتهي وأه fiqhu alqadaa garsoorka fiqhigiisa iyo fahamkiisa kolley waxaan is leeyahay waa qiyaastayda waa mowduuc khaas ah oo u baahan ama ay u baahan yihiin dad khaas ah oo doonaya inay wax ka ogaadaan ususka uu u baahan yahay garsoorka saxdiihi inta badanna dadkii shaqadaa qaban lahaa ayaa duruusta noocan oo kalea loogu talagalay oo garsoorayaal noqonaya laakiin ruuxa muslimka ah si guud inuu wacyi uga qaato inuu faham uga qaato garsoorka islaamiga ah iyo waxaa loo baahan yahay si guud waa mas'alo ruuxu inuu ilaa xaddimaa wax ka og yahay loo baahan yahay mowduuca haddaan si toosa u gudagallo wuxuu ka kooban yahay laba kelimo oo fiqhi iyo qadaa fiqhigu bimacnaa faham waaye yacni mutlaqu ulfahmi ayaa kelimatu lfiqhi loo isticmaalaa waana sida uu yahay isticmaalka qur'aanka iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam iyo luqaddii carabiga ahaydee waxyigu ku soo degay intaba bacdu ahlilcilmi waxay sheegaan fiqhigu waa ka khaasan yahay fahmiga oo waxyaalo gooni ah fahamkooda oo daqiiq ah baa fiqhiga lagu itlaaqaa ama macaanida iska muuqata ee aan dhuuxid badan iyo tadabur u baahnayn fiqhi laguma itlaaqay dhahay laakiin mutlaqulfahmi in la yidhaahdo baa fiican qadaagana macnihiisu waa garsoorka garta oo la sooro la qaado la xukumo culimmaduna waxay ku qeexaan waa ikhbaarun can xukmi sharci calaa sabiili alilzaam bay dhahaan qadaaga waxaa la yidhaahdaa xurumkii sharciga inaad ka waranto isagoo sheegiddaa iyo ka waranka ay la socoto ilsaamin iyo ku qasbid bimacnaa garsoorka markuu soo baxo oo ninka qaadiga ee garta soorayo uu garta gooyo oo xukunka soo saaro qadaa' lama yidhaahdo haddayna la soconin awood dadka ku laasimisa awood leh dowladdeedii muxuu ahay xabsigeedii ciidankeedii laga baqayo oo fulisa oo laga baqo oo xukunka laasimisa haddayna la soconin qadaa' lama yidhaahdo qadaa' iyo waxaa kala jira iftaa iyo taxkiim waa saddex nooc qadaagu wuxuu wataa xukunkii sharciga oo la sheego ciddii lagu xukumayna awood loo isticmaalo oo lagu laasimiyo waa qadaa iftaagana waxaa la yidhaahdaa waa xukunkii sharciga in aad sheegto ruuxana khiyaarka u dayso su-aal baa lagu weydiiyey nin culimaa baa tahay sidaasi maxay tahay waad ka jawaabtay waa sidaasaad u jawaabtay bas laakiin awood aad wax ku laasimiso ood ku qasabto ood ku fuliso madihid markaana waxaa la yidhaahdaa iftaa baa la yidhahda aliftaa waa ka gedisanya midii horumarka mid saddexaad baa jirta oo la yidhaahdo taxkiim taxkiimkana waxaa la yidhaahdaa waa tawliyat alkhasmayni xaakiman yaxkumu baynahumaa laba ruux oo ishaya oo wax isku haysta inay taladooda u dhiibtaan ruux ayaga markaa garta u soora raallina ay ku wada noqdaan nin culimay u wada tegayaan nin garsooraa bay u wada tegayaan ayagaa raalli isaga ah taladooday u dhiibanayaan arrintiibuu gelayaa way u qoor dhiibanayaan waxbuu kala dhahayaa waa kala xukumayaa kaa waxaa la yidhahdaa xakam baa la yidhahdaa xakam baa la yidhahdaa wuxuuna ku salaysan yahay labada daraf ee ishaya inay raalli ku noqdaan oo iyagu isula tagaan oo iskooda iyo khiyaarkooda ugu qoor dhiibtaan waana midda allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kaga warramayo wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa markii laga hadlayay reerka ninka iyo xaaskiisu haddii ay iskhilaafaan oo ay adkaato in arrintooda la xalliyo wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala ka hadlay maraaxil la marayo oo mushkilada qoyska lagu xallinayo waxaa ka mid a xalka afraad waxaa looga gudbay markii saddex xal oo ka horreeya la soo sheegay waxaa la yidhi haddaad ka baqdaan khilaaf labada ruux ee guriga wada jooga isqaba shiqaaq iyo khilaaf dhexdoodaa haddaad ka baqdaan waxaad saartaan garsoore haweenta ehelkeeda ah iyo garsoore ninka ehelkiisa ah labadaasaa marka gelaya waa loo tala dhiiban waxay fiirinayaan qoyskani ma wada noolaan karaa hadduu wada noolaan karayo asbaabtii khilaafka keentay bay xallinayaan hadday u arkaan inuusan wada noolaan karaynin reerkani oo noloshiisu ay dhib iyo rafaad uun tahay xaq waxay u leeyihiin markaa inay go-aan ka gaadhaan inay kala diraan oy kala fasaxaan oy kala furaan xukunkoodaasi ma laasim baa mise laasim ma aha waa masale kale oo xakamka loo gardhiibto een dowlad ahayn een qaalli ahayn laakiin dadku labada ruux ama labada jiha ay raalli ku wada noqdaan oo garta u dhiibtaane garta uu soo saaro ma lagu qasbaya mise ruuxu waa diidi karaa waa masale kale oo muxuu ahaay culimmada badankood waxay qabaan taqriiban inuu laasim yahay xanafiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyada badankoodba waxay qabaan xakamka loo gardhiibtay xukunkiisu waa laasim bay qabaan leanna ruuxu riqihiisuu ku tegay shaqo adag baa la galay masaladii baa la dhegaystay waa la baadhay xugun baa laga soo saaray waan diiday waa tacab khasaare wa intaa shaqadii la qabanaya hadduu la dhihi karo waan diido saa ay ku dhammaan karto waxay leeyihin macno ma ah marka waa laazim bay leeyihiin xakamka xukunkiisa wabitaali labadii garsoore ee labada reer ee labada isqabaali ay ka kala dhasheen laga soo saaray gartoodana galay hadday la qumanaa hadday u muuqato dadkani inayna sii wada dhaqmi karin go-aan bay ka gaadhayaan waana kala furayaan furiddaa ay kala fureenna waa xugum laazim ah waa ra'yi bacdu ahlilcilmi ay qabaan waana mas'alo runtii xallin karta mashaakil fara badan oo haysata muslimiin ku nool dhul ayna ka telinin axkaamta shareecadu dhul aan qaali lahayn oon dawlad lahayn oo nidaam islaamiya uusan ka telinin khaasatan mujtamacaadka aqaliyaadka ah minority-ga dadka laga tira badan yahay muslimiinta ah ee andimada gaalada iyo maxkamadahooda ku hoos nool waxay ku talinayaan in badanoo culimmada ka midii inay arrimahooda ku kala saartaan qadaayaadkoodana ku xallistaan nidaamka xakamka laani qaadi looma ogola qadaagoodi iyo axkaamtoodana lama ogola laakiin ayagu hadday raalli isaga noqdaan oo intay jiho samaystaan ama maraakistooda ama masaajidooda ama culimmadooda dad noocaasoo garsoorayaala intay samaystaan ayagu ay markaasi wixii ka soo baxa qaataan oo ku kala baxaan waxay kaga badbaadayaan inay tagaan maxkamadaha iyo garsoorayaasha iyo garsoorka aan markaa shareecadoodii aan waafaqsanayn nidaamka xakamku marka waa nidaam aada u qiimo badan saddexda nooc baa jira marka waa qadaa oo dawlad baa fulinaysa iyo awood garsoor awoodi la socoto waa iftaa oo ah mas'aladii ninka culimmadii waa uun ka jawaabaya laakiin ruuxii khiyaar buu leeyahay lagumana qasbayo iyo taxkiim oo ah labada ruux ruux bay u wada gardhiibanayaan ayagaa garsooraha isku waafaqi raalli way ku wada noqon markay isku waafaqaanna xugunkii uu soo saaray iyo siduu ku kala saaray bay qaadanayaan taxkiimkaasi ama xakamkaasi meelo fara badan buu marka ka jiraa meelo fara badan buu ka jiraa maalan hadda dhulal fara badan oo xataa muslimiintu aynan talo badan ku lahayn ayuu ka jiraayo qadaayaadka muslimiinta lagu kala saaraa ama qabaa'il ha noqoto ama kooxa ha noqoto ama qoysas ha noqoto ama jiraaxaad iyo xataa nabarro iyo dhib laysu geystay ha noqoto ama xoolo iyo muxuu ahaay ganacsi ha noqdo waxyaalo fara badan baa lagu xalliyaa nidaamka xakamka ee shareecadu ay ogolaatay saddexdan nooc baa marka jira markaan marka ka hadlayno garsoor ka hadlayno qadaa aan ka hadlayno waxaa daruuri oo shardi ah inay dawladi la socoto dawlad markaan leena bimacnaa waxaan ka wadnaa nidaam xoog badan oo laga baqayo oo fulin kara wixii garsooruhu qaatay markii uu meesha ka jiraa waxaa la yidhaahdaa qadaa la dhihi karaa qadaagu marka iyo garsoorku waa daruuri nolosha bini aadamka laga maarmaan buu u yahay sidaas daraaddeed baa mujtamacaadkii adduunka soo maray iyo kuwa hadda jira toona mujtamac aan garsoor lahayn ma jiro markay ugu yar tahay acraaf iyo dhaqamo iyo xeerjajab ay iyagu samaysteen bay gartooda ku soortaanoo waxooda ku kala baxaan waa markay ugu yartahay marka garsoorka iyo in dadka la kala qabto la kala saaro ka gardaran la qabto midka laga gardaraya xaqiisa uu helo waa wax bini aadamku uu sidiisaba uu ka midaysan yahay kiisa muslimka ah kiisa kaafirka ah mabda uu dooni ha wato laakiin inuu ilaa xaddi maa garsoor jiraayo daruuriyaadka noloshay ka mid tahay yacni nolosha asaasiyaadka ayna ka maarmin ayay ka mid tahay maxaa yeelay ibni aadamku dabeecaddiisa waxaa ka mida inuu isdulmiyo waman laa yadlim innaasa yudlami waa kii shaacirku lahaa shaacirkii jaahiliga ah ruuxaan dadka dulmiyin isagaa la dulmin allana qur-aanka waa ku sheegay ina alinsaana la daluumun kafaar ibni aadamku waa mid dulmi badan sidiisaba waa gardarro badan yahay daqyi iyo xadgudub badan waay xoolo uusan lahayn buu rabaa inuu qaato dhiiguu rabuusan lahayn buu raba inuu daadiyo xadgudubku marka dabiicad ku jirta wa ibni aadamka xadgudubkaa iyo dulmigaasi wax xakameeya in la helo way marka wax xakameeya waa in la helo haddaan wax la xakameeyo la helin sida bini aadamkun mabda iyo wax kala celiyo uusan lahayn sida duurjoogtoo kale uu isku tumanaya duurjoogtu nadaam kala celiyo ma jiro say u kala xoog badan tahay bay u kala dambaysaa marka kii xoogga badnaa kii tabarta dadnaa buu cuni waa laysku tuman xuquuqdii baa lumi wabittaali fasaad baa imaanaya sidaas daraaddeed ibni aadamku waana shay rasaa'ishii rabbi soo dejiya kutubtii ay la timid waana shay bini aadamku tajribada iyo waaye aragnimada iyo nolosha uu ka qaatay inay laga maarmaan tahay cid kala celiso u kala garsoorta in la helo sidaas daraaddeed ayaa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh baad garanaysaan noloshiisii magaalada madiine iyo dhulka markaas isagu uu joogana isagaa garsooro ka ahaa nebigu sal ly slam dhulkii islaamka hoos yimid ee muslimiintu ay qabsadeenna meel kasta markii la qabsado ama dadka jooguu nebigu sal lay waslam garsooro uga dhigi jiray ama garsooroyaal buu intuu u diro ayuu qudaad nebigu u kala diri jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida maalan muxuu ahay yaman oo kale rag buu u diray nebigu sal lay waslam yaman rag buu u diray dhulkii la qabsaday oo dhan dad qudaada buu u diray nebigu sal lay waslam culimadu waxay isku waafaqsan yihiin muslimiintu garsoorku inuu ka mid yahay min furuud alkifaayaat furuud alkifaayaadka waxaa la yidhahdaa waa waajibaad sharci ah waa waajib sharci ah oo mujtamaca wada saaran qaar mujtamaca ka midna la rabo inay hagaajiyaan oy istaajiyaan haddii laga wada tagana lagu dembaabi haddii qaar ka mida dadka ay isu taagaanna inta kale waajibkii ka dhacayo waajibaadka marka kifaa'iga la yidhaahdo buu ka mid yahay nidaamka qadaagu in la helo qudaad garsoorayaal dad ummadda kala saara kala xukuma yacni waxa way dacwadooda dhegaysta waxay ka mid tahay furuudulkifaayadkay ka mid tahay leanna arrinta dadku ma istaagayso ilaa in la helo mooye waa madaxnimadoo kaleeto siyaasadda iyo dowladda nidaam dowladeedka qayb qayb ka mida wa bal qaybta ugu muhiimsan waa leannu andimada qaabka hadda maalan ay u jiraan qaabkay u jiraan yacni waxa weeye waa waa saddex qaybood oo nidaamka hadda caalamka badankii u dhisan yahay tiir ka mida tiirarka dowladda waayo bal waa tiirka ugu muhiimsan sida muxuuahay qolyahan reer galbeedka systemkooda iyo dimuqraatiyada iyo yacni waxa weeya waxay yidhahdaan suluutaadku waa saddex sulta waxaa la yidhaahdaa sultat alqadaa waa garsoorka awoodda garsoorka waay sultada saddex labaadna waxa wey waxaa la yidhaahdaa sultatu tashriic oo waa awoodda jidaynta waa sultada wax jidaysa oo markaa iyagu baarlamaanka leanna isagaa wax xalaaleeyo wax xaaraameeya shuruucda isagaa dejiya sultatu tashriic bay dhahaan sultada saddexaadna waa sultatu tanfiid oo waa dowladdii waa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada waa fulintii waay saddexda sulto ama saddexda qaabba waxaa ugu weyn oo ugu muhiimsan waa awoodda garsoorka garsoorka ugu muhiimsan maxaa yeelay inta kale o dhan isagaa isku haya islaamku saddexdaa awoodood mid buusan ogoleen lama ogoleyn wax la yidhaahda awoodda sharci dejinta ma jirto sultatu tashriic islaamku ma leh baarlamaan inta la soo doorto shuruucda dejiya oo wax xalaaleeyo wax xaaraameeya male islaamka nidaamkiisu ma leh leannu xalaalaynta iyo xaaraamayntu waa xaq alle xaq bini aadam ma aha wax dowlad iyo baarlamaan qaban karana ma aha wax sheekh iyo culimo samayn kartana ma aha taxliil iyo taxriim ilaahay baa iska leh nidaamku waa dejisan yahay waa qur-aanka iyo sunnada nebiga sal ly slam waa fiqigaa lagala soo baxay waay keliyata waa fiqigaa fulintiisa iyo axkaamtaasi qadaaga iyo garsoorka ilaalintooda oo qaybtii garsoorka ah iyo fulintii oh dowladdii ah bas amaa nidaamkan ah sharci dejin iyo xalaalayn iyo xaaraamayn maya islaamku ka mid ma aha usustiisa ka mid maaha bal waa kufri waay ayib waa qayb marka mid dowladdii ka mida wadaa'ifta iyo shaqooyinka madaxweynuhu qabto ama khilaafadu ay qabato wey khulafaa raashidiin sida abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo keyrkood ayagaa shaqadaa qaban jiray oo iyagaa ummadda kala saari jiray laakiin markii shaqadii dowladdu ballaaratay oo islaamku fiday oo gobollo badan iyo waddamo fara badan ay ka mid noqdeen baa waxaa loo baahday in garsoorku dad gooniya ay qabtaan oo ninkii madaxa ahaa ee madaxweynaha ama khaliifka ahaa waddankii maamulkiisii kaluu u taaganya sidaas daraaddeed inuu dhagaysto gartii dhagaysto dadka kala saaroo kala xukumo jaanis uma hayo shaqadii baa ku badatay markaasay bilaabeen inay magacaabaan qudaad iyo garsoorayaal aan iyaga ahayn oo ayagu ay ka hooseeya oo shaqadaa qabto cumar bn khataab radi allahu tacala canhu wa ardaah waa kii magacaabay shurayx alqaadi ninka la yidhaahdo basra ninka qadaaga caanka ku ahaa ee taabiciga ahaa abuu muusana wuxuu u magacaabay kuufa ayuu garsoore ka ahaa abudardana magaalada madiine ayuu isaguna garsoore ka ahaa markay arrintu ballaaratay kadib bay ahayd laakiin ka hor nebiga wakhtigiisii sal lla lay wasalam meesha markaa dowladdu ay joogtay xarunta u ah ee nebigu ka talinayo isagunbaa qaadi ka ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wakadalika abubakr sidiiq radi allahu taca anhu wakhtigiisii wakhtiga cumaroo dowladdu ballaaratay baa marka loo baahday in qadaaga dad garsoorayaalo gooniya loo dhiibo oo loo magacaabo qadaaga iyo garsoorku marka maadaama uu sidaa yahay oo arrin sharci ah uu yahay haddii la helo dadka garta sooraya garta qaadaya inay garta qaadideeda ehel u yihiin garta ay qaadayana qaadayaanna nidaam sharciga ay ku qaadayaan gartana cadaalad ka sameeyaan markaasi waxay ka mid tahay cibaadaadka waaweyn ee ilaahay loogu dhowaado tabaaraka wa tacaala ajir weyn baa ku jira allana waa jecel yahay tabaaraka wa tacaala qaadiga iyo garsooraha shareecada rabbi tabaaraka wa tacaala dadka ugu kala garsooraya cadaaladna samaynaya ehelna u oo arrintaa iyada ah cilmigeediiyo aqoonteediiyo dadnimadeediile alla waa jecel yahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka rabbi tabaaraka wa tacala waa ka inoogu sheegay qur-aanka wuxuu ku yidhi nabigiisa sal lla lay wasalam wain xakamta faxkum baynahu bilqisti ina allaha yuxibu lmuqsitiin haddaad kala au kala garsoorayso ood kala saarayso dhexdooda cadaalad ku kala xukun baa la nebiga sal lay slam allah wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda sameeye nabigeennana waxaa ka sugan sal lay waslam xadiid cabdillaahi bni camr bni caas oo axmed iyo muslim iyo nasaa-i iyo keyrkood ay soo saareen ayaa nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam ina almuqsitiina cinda allahi yowma alqiyaamati calaa manaabira min nuur kuwa cadaaladda sameeya oo dadka cadaaladda ugu garsoora alla agtiisa maalinta qiyaamada waxay ku sugan yihiin mimbaryaal korkooda mimbarro korkooda mimbar nuur ah mimbar isaga dhanba nuur ah ayay korkooda saaran yihiin mimbarradaasina can yamiini araxmaan allaha naxariista badan dhankiisa midigta ah wakiiltaa yadayhi yamiin labadiisa gacmoodna alla waa midig oo bidix male marka alla midigtiisa iyo mimbarro nuur a korkooda baa la saarayaa dadka garsoora cadaaladna dadka ugu kala garsoora markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wama wulluu waa dadka cadaaladda sameeya oo xukunkoodii iyo gartay soorayaan cadaalad ka sameeya ee xanin cadaalad gar cilmiyeysan eex ku jirin laaluushiyo rishwo aan la qaadanin xukunkooda cadaalad bay ku samaynayaan waxaa kaloo cadaalad ku samaynayaan ehelkooda ehelkooda waxaa laga wadaa bimacnaa ruux baaban yaani waxawaya aan garsooro ahayn oo qaadi aan ahayn laakiin reerkiisa iyo caruurtiisa iyo ehelkiisa iyo xaasas badan hadduu yahay xaasaskiisa iyo intanuu u kala garsooraa isaguna dadkaasuu ka mid yahay wax kastoo loo dhiibay ha yaraada ha badnaadee hadduu si fiican gartaa u sooro cadaalad ku saleeyo waa gelayaa xadiiska nebiga sal lla lay slam xataa laba ruuxa kala saarayo xataa reerkiisa iyo carruurtiisa si cadaalada ku jirto waxa ugu qaybiyo garta ha ugu sooro oo yuusan u kala eexanin waa gelaya marka allah tabaaraka wa tacaala waa jecel yahaya abaalgudka weyn yuu diyaariyay rabbi tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed ayaa ruuxa qaadliga ama garsooraha haddii intuu dadaalo uu dadaalkii la khaldamo isagoon u kasin oon u qastin wuu dadaalayay laakiin arrintiiba sidii saxda ahayd bay la garamartay xataa fi hadihi alxaala ilaahay agtiisa ajir buu ku leeyahay xadiiskii nabiga sal ly slam baa kutusiyo wuxuu rasuulkuna sal lay waslam idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaab falahu ajraan waidaa xakama faijtahada uma akhطa'a falahu ajrun xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray garsooruhu iyo xaakimku hadduu xukumo garta sooro oo uu dadaalo kadibna dadaalkiisii uu xaqa asiibo oo uu helo laba ajir buu leeyahay haddii intuu dadaalo gartii sooro uu gafana hal ajir buu leeyahay haddayna xaggiisa gaboodfal ka imaanin oo gaabin aysan ka imaanin khaladkiisa allah khalad ajir kuma bixiye laakiin dadaalkuu bixiyey baa ajirka lagu siinaya hadduu dadaalay oo xaqii asiibayna laba ajir buu leeyahay ajru lijtihaad iyo ajru lisaaba dadaalkuu dadaalana ajir buu ku leeyahay inuu xaqii la helay oo asiibayna ajir labaad buu ku leeyahay marka xataa gafkiisa waa loo cudurdaariya maxaa yeelay camalkuu hayo baa wuxuu yahay camal alla jecel yahay tabaaraka wa tacala waa camal muhim ah waxaad garan kartaa marka ahmiyadda uu leeyahay qadaagu shareecada islaamka meesha uu ka joogo iyo sida alla u jecel yahay tabaaraka wa tacaala waa goormo waa marka cidda garta sooraysa ay tahay cid ahal u ah nidaamka uu garta ku soorayana uu yahay nidaam islaami ah oo sharciga rabbi uu yahay cadaaladna uu sameeyo oo uusan eexanin dadaalkii loo baahnana uu la yimaado laakiin hadduu intaas samayn waayo ayadana waa khatar waa meel halis ah hadduusan isagoon aqoon lahayn galo oo garta uu iska qasbado waa khatar iska galo oo isaga dhiirado oo iska cindha adaygo qaalni ma aha garsoorada ma aha garna ma yaqaano laakiin wuu isaga dhiiraday waa halis hadduu isagoo garsooroo gartii yaqaana nidaamkii shareecada midaan ahayn uu wax ku maamuloo garta ku soorana waa khatar hadduu labadaas sameeyo laakiin cadaaladda uu ka tagana waa halis intaba naar buu ku galaya intaba cadaabku ku galaya waa midda uu ku magacaabay ibnuulqayim caleyh raxmatullah kitaabkiisa markuu ka hadlayay fatwada iyo shareecadaas sidaa qabta inuu yidhaahdo halista ay leedahay hadduusan ruuxuu ka dadaalin ousan taxadar qaadanin wuxuu ku magacaabay muxuu ahaa iclaamu lmuwaqqiciin can rabbi alcaalamiin markaad leedahay ilaahay baa sidaa qaba xukunka sharcigu waa sidaa shareecadu sidaasay xukuntay sidaasay qabtaa kaanna waxaad ka dhigan tahay adigoo ilaahay xaggiisa wax ka saxiixayoo kaleeto alla tabaaraka wa tacaala baa sidaa qaba adoo saxiixayoo kale waa khatar sooma allah inaad wax ka saxiixdo oo inuu sidaa qaba aada saxiixdo masle sahlan maaha wuxuu cadi waa midda midda ay marka ku soo aroortay nusuusta aada uga digaysa xilka iyo garsoorka iyo jagada oo dhan qabashadeedaba waxaa ka sugan nabigeena sal ly wasalam xadiiduu soo saaray axmed iyo arbacadu waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibbaan xaakim dahabi tirmidi iyo baqawi ibnulmunaqin iyo sheekhalbaanina way taxsiininayaan wuxuu nabigu yidhi sal lay wasalam man wulliya alqadaa faqad dubixa bikayri sikiin ninkii garsoorka loo dhiibo oo xilkiisa qabta waxaa la gowracay mindi la-aan adigu ruux la soo qabtay oo la yidhi mindi haddii lagu gowraco mindi lagugu gowraco agoobay durba laftii waa lagaaga raaxeeye laguma sabcinin laakiin haddii lagu gowraco mindi la-aan lagu gowraco soo siric ma saas way macana bimacnaa waxaa laga wadaa ninkii garsoorka qabta ama xilka qabtaay waa nin ku talagalay in nolosha uu ku silco cuquubo iyo cadaab rabbiyo adduun iyo aakharana qoorta la galay halis galay waayo waa goorma waa markii garsoorku uusan jidkiisii haysanin waayo xaqiisa aadan ku qaadin ama xaqiisii aadan gudanin marka waa halis waayo waxaa ka mid a xadiidu burayda waxaa soo saaray arbacada waxaa saxiixiyey xaakim ibn cabdilhaadi ibnu muraqin sheekh albani iyo keyrkood wuxuu nabigu lehy sl lay slam alqudaatu alaaa qaaliyada iyo garsoorayaashu waa saddex inaani fi nnaari wa waaxidun fi ljanna laba ka mida waa ahlu naar mid ka midana waa ahlu janna saddex meelood laba meelood waa ahlu naar hal meelna waa ahlu janna wuxuu nabigu yuri sal lay slam rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna nin xaqii gartay oo xaqii yaqaano aqoon leh dadkiina xaqii uu garanayay ku kala saaray oo ugu kala garsooray kaasi waa jannadu geli buu nabig sal lay slam waa in laba qodob laga helo waana inuu xaqii garanayo aqoontii leeyahay waana in uu xaqa uusan ka bixin oo dadka uu xaqa wax ugu kala saaro labadaa qodob haddii laga helo jannadu ku galaya waajib sharciyu gudanaya alla waa jecelaya warajulun carafa alxaqa falam yaqdi bihi wajaara fi lxukmi fahuwa fi nnaar ninka labaad waa nin xaqii garanaya laakiin aan xaqii dadka ku xukumin xukunkiisana gara maray xaqii ee xasho dhalasho laaluush hawaraac waxunbuu u garamaray waase garanayaa nabigu wuxuui sal ly slam naartuu galaya aqoontiisii waanee laakiin markuu garta soorayay buu gartii leexiyey oo jidkeedii ka leexiyey uu kasbuna uga leexiyey waa ahlu naar ninka saddexaad nabigu wuxuui sal lay slam warajulun lam yacrif ilxaqa faqadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi nnaar ninka saddexaad waa nin oo aan xaqiiba garanayninba aqoonteedii male qaanuunkii ma yaqaano shareecadii ma yaqaano nidaamkii wax loo xukumi lahaa iyo borseeskii ijraagii wax lagu xukumi lahaa ma garanayo axkaamtii ma yaqaano waaqica uu xukumayo fiqigeedii maleh ma garanayo aqoon isagoon lahayn buu marka intuu indhacdaygay yo aayar wuxuu bilaabay inuu dadka kala xukumo nebigu wuxu uri sal ly wasalam ka noocaas ee jahliga dadka ku kala saarayaay waa ahlunaar buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu calayh waa ahlunaar a yeesh leanna meelaan qaadi karin buu galay faras aan kooro lahayn buu leedafuulay waa iska qasbaday marka jahli baan dadka ku kala saarayaa waa naar bay ruuxa u jiidaysaa waa inaad aqoontaadii leedahay aqoontana aada xukunto sidaas daraaddeed nusuustaa ad adag baa ku soo aroortay qadaaga iyo garsoorka iyo jago oo dhan iyo mas-uuliyadoo dhan sideedaba qabashadeedu wax sahlan maaha qabashadeedu ma sahlana cid walbana uma fududa inaad xaqeedii marisana kuma fududa inaad ka fogaato waxay ku dhaanta ma jirto saas daraaddeed baa culimmada muslimiinta qaar ka mid a waxay ka carari jireen qaaninimada iyo garsooranimada iyo jago oo dhanba maalan wuxuu soo wariyey ibnu qudaama ninkii la dhihi jiray abu qilaaba taabici buu ahaa ayaa waxaa la yidhi waxaa lagu dhiibahayaa garsoorka magaalada basra basraa laga rabaa inaad qaali ka noqoto waxaa magacaabaya madaxweynihii waa cararay waddankii intuu ka hijroodaybu wuxuu u cararay meesha la yidhahda yamaama maxaad ka cararaysaa muxuu ka qaxayaa ninkani ya maxolihiisii baa la galay ma nabadgelyalaan baa dhacday ma caafimaadkiisii baa la galay maya jabuu ka cararaya jabuu ka cararaya waa tanaan annaga ku dhammaanay waayo sababta waxa way wuxuu garanayaa jaga maxay tahay garsoor muxuu yahay macnaheedu muxuu yahay halistee buu leeyahy abu xaniifa alimaam abu xaniifa caleyh raxmat ullah waxay sheegaan waxaa loo soo bandhigay inuu noqdo qaaliga ama garsooraha waddanka waa diiday markuu diidayna waa lagugu garaacayba jeedal baa lagala daalay maxaa loo garaacayaa qaalin noqo iima noqonayo rag baa xasi u galay oo loo xidhay oo madaxda u xidhay qaalin noqo garsoono noqo jago qabo iyo ma qabanayo leesh laanna ruuxan wuxuu garanayaa ruuxan aad qabanaysahay sideedaba culays intay leeg buu leeyahay shayga haddaad dareenkiisu kugu jiro mas-uuliyadda garanaysana iyo culeyskay leedahayna ku degdegi maysa laakiin haddaad aragto dad jago u kala tartamaya oo isku laynaya oo u ortamaya oo laaluush ku bixinaya oo kala eeyanaya yacni waxa weye waxayna garanaynin xilkani culayska uu leeyahay baysan garanayninba mabal dareensanaba xoogagaa dhaqanka ee ku dhex jira unbaa u muuqda mooye laakiin maa waraa'a dalika maxaa ka dambeeya uma muuqdo uma muuqdo soomaalidu waxay dhihi jireen walba libaax ninaan aqoonin baa lex ka ritay dhahay libaaxu waa khatar sooma dadku laayaa hadduu neef kaa qabsado lafahaagaa loo cararaa neefka loola tagaa laakiin haddaad ilaada neefkii baan ka ridinahayaa adigiina wuu kugu darsanay marka dambe laakiin ninkaan libaax agoonin oo bisad noolahay libaax iyo lokulaal ay isugu mid tahay hadda libaaxa waxa waa ku dhiiranaya marka qadaa iyo xugum iyo jago sideedaba waxaa ku orda oo yadoona waa nin aan garanaynin xilkaasi culays intee leeg buulay lakacabsigeed uusan ku jirin waracii uusan ku jirin yacni waxa weeyaan ninkaasaa raadiya shareecaduna aad bay runta uga digtay masalada iyada ah oo marnaba ruuxu inuu ku dadaalo xil ha la ii dhiibo xoolo ku bixiyo raadiyo codsado dalbado shareecadu waa diiday nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid abu muusa alashcari oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen wuxuu yidhi abu muusa nabigaan u soo galay buuri sal ly wasalam aniga iyo laba nin oo aan ilmaadeerna markaasaa waxaan idhi buuri yaa rasuula allah amirna calaa bacdi maa wallaaka allah tacaala rasuul ilaahay oo waxaad nooga amiir nooga dhigtaa xilalka ilaahay kuu dhiibay qaar ka mida noo dhiib xil lagu magacaabo kuwa sikada soo aruuriya kuwa kharaajka soo aruuriya kuwa muxuu ahay guddoomiyeyaasha meel uun lagu magacaabo xilkan faraha badan inaad haysa meel uun yaan codsanay buu yidhi laba nin baa codsanay buu ninkii labaadna sidaasoo kale u yidhi nin baa sidaas yidhi kii labaadna sidaas yidhi buu markaasaa nabigu wuxu uhi sal alay wasalam inna wallah laa nuwalli hada alcamala axadan sa'alahu aw axadan xarasa calayh annagu ilaahay baan ku dhaartay buu nabig sal lla alay wasalam xilkan uma dhiibno cid codsatay iyo cid ku dadaashay toona cid raadisay oo u oroday cid weydiisatoo dalbatay midna ma siina buu nabigu sal lla alay wasalam maxaa loogu diidayaa waaye sababta loogu diidayo ruuxaasi xilka doonaya dalbanaya ku ordaya waxaa ka muuqato nooc horta culayskan ma dareensana midda labaad weeye ilaahay garabkiisuu ka baxaya ruuxu marba hadduu intuu jagada raadiyo raadin iyo weydiis iyo orodkiisa uu ku qabto kaalmada ilaahay oo dhan buu waayaya garabkiisaa laga baxaya waxaa laysu daynayaa isaga iyo naftiisa iyo shaytaan baa laysu daynaya allah kaalmadiisii o dhan waa kala baxaya sidaana waxay ku sugan tahay xadiidka cabdiraxmaan ibnu samura buhaari muslim baa soo saaray oo nabigu uri sal ly waslam yaa cabdiraxmaan ibnu samura laa tas'al ilimaara jaga iyo madaxnimo ha weydiisanin cabdiraxmaanow maxaa yeele fainaka in uutiitaha can mas'alatin wukilta ilayha haddii jagada lagu siiyo weydiisi aad weydiisatay codsi kaa ah sababtiisa haddii lagugu siiyo waa laguu tala saaranayaa adiya iyadaa faraha laysaga kiin qaadayaa ilaahay ku garab qaban maayo kula waafajin maayo kula kaalmayn maayo adiga jagadaban waxaad ka keento waa laisku kiinfiirin faraha lagaa qaadaya wain uutiitaha can hayri mas'alatin ucinta calayha buu nabigu sal lay slam haddii jagada iyo garsoorka iyo qadaaga iyo lagugu dhiibo adoon warsanin weydiisanin dalbanin lagula soo doonto markaa nabigu wuxu uri sal lay wasalam waa lagu kaalmaynayaa waa lagu toosinayaa waa lagu waafajinayaa sinbirraxada iyo khaladkaa lagaa ilaalinayaa xagga rabbi baad garab ka helaysaa iyo kaalmo maxaa yeele adugu maadan raadsanin ummadda islaamkaa u khidmaynaysaa sidaas daraaddeed sidaa marka la leeyahay waxaa layna dareensiinayaa jagada iyo xilka iyo kuraasida iyo garsoorka iyo wasiirnimada iyo guddoomiye-nimadka iyo khatarta ay leedahay iyo ruuxa muslimkaa inuu ka fogaado allaahuma xaalad cid kaloo qaban karta la waayo adiga mooye cid kale oo hawshan ku habboon ummadda laga waayo oo xaaladda la yidhahdo culimmadu farad caynayay noqotaayoo tacayanad markay dhahaan waa xaalad khaasa markaas inta aad saheli karto cid kasta kaloo kaa kaafida waa laysaga warwareegaa hawshan hawl sahlan maaha khaladka aad ka gasho ayaa wuxuu yahay khalad meel fog gaadhaya tilaabo khaldan markaad qaadato oo garsoorka ah ama ku saabsan siyaasaddii waddanka iyo maamulkiisa tilaabadaa khaldani waxaa ku saamoobaya kumayaal bal malaayiin dad aa laga yaabaa inay gaadho adigaa maalinta qiyaamada lagu soo istaajinayaa intaasoo dad ah iyo intaasoo xayawaanaad ah iyo intaasoo khalaa'iq ah oo khalad aad qaadatay dhib ka soo gaadhay adaa u soo istaagaya saas daraaddeed dadka jagooyinkii mas-uuliyaadka qabtay haddana xilkii sidii loogu talagalay aan u gudanin almaalinta aakhiro dadka ugu nasiib daran bay ku jiraan ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala dadka ugu nasiib xun bay ku jiraan taasi marka waxa waye waa garsoorka iyo muxuu ahaayey dhibka uu leeyahay iyo haddii jidkiisa la mariyo munaafacaadka uu leeyahay garsoorka xikmadda ku jirta iyo waxa weeye sida uu leeyahay ibnu farxuun almaliki kitaabkiisa tabsira wuxuu leeyahay waxaa loogu talagalay xikmadda ku jirta waa rafcu tahaaruj yani dadka hardanka in meesha laga saaro tahaarujka waxa weeyaan waa dadka ismaanqaafidda wa raddi nawaa'ib yani xawaadista in la celiyo oo ummadda cuquubada rabbi tabaaraka wa tacaala laga celiyo leanna markuu garsoorku hallaabo ummadda cuquuba rabbi baa ku dhacaysa abaaraa dhacaya dhulgariiraa ku dhacaya masaa'ib baa ku dhacaysa colaad baa ku dhacaysa dhexdoodaa laysku dirayaa hadduuba garsoorku hallaabo dulmi meesha yimaado allah tabaaraka wa tacaala ummadda iyada ah musiibo caamuu ku sallidaya musiibadaasi see looga hortegi karaa waxaa lagaga hortegi karaa garsoor saxa in ummaddu leedahay oo ruuxii madluulka aha ee laga gardarnaa uu heli karo cid u helisa uu heli karo xaqiisii si fudud ku gaari karo oo kii gardarnaayay awoodda sheeganayay awood qabataba inuu leeyahay allah tabaaraka wa tacala markaasuu ummadda dayn karaa xataa wax kale ha ahaatee sida uu leeyahy sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah dowladdu gaalaba ha ahaatee hadday garsoor leedahay dadkeeda daalimka iyo madluumka ka gardaran iyo ka laga gardaran yahay kala qabanaysa xataa gaalaba ha ahaatee wuxuu leeyahay way sii jiri kartaa laakiin dowladdu islaamba ha ahaato islaamnimadu ha sheegatee marba hadduu garsoor ku dhinto oo dulmi uu bedelo iyo isku xadgudub dowladdaasi ma sii jiri karto xataa islaamnimadu ha sheeganayso leanna ilaahay tabaaraka wa tacaala dulmiga iyo baqyiga iyo gardarrada iyo xadgudubka cuquubadeeda ma dib dhacdo ee way soo degdegtaa aakhira keliya laysla sugi maayo waxaan dabagadoomaye iyo dawladahan burburahaya iyo ummadahan iscunaya iyo innaga maxaa ina burburiye waa su-aal innaga maxaa ina burburiyey waxaa ina burburiyey waa dulmi waa garsoor la-aan waa dawladdii oo maqaamkii iyo nidaamkii loo bahay aan ka soo bixin kadibna musiibo rabbi baa timid masaa'ibta marka waxaa lagaga hortegi karaa ummadda dhib u wareegaysan karta baabi'inna karta waxaa lagaga hortegi karaa inuu jiro garsoor saxa garsoor saxa inuu jiro kaasina ma ma suroobi karo ilaa in la helo qaadi iyo garsoore saxa oo mansibkan iyo jagadan u qalma mas-uuliyaddan ka bixi kara cadaalad uu wax ku xukumo in garsoorku uu ka madax bannaan yahay dowladda ta'fiirkeeda iyo saamaynteeda waa sharti sharti fuqahadu ka hadlaan waayo garsoorka waa inayna dowladdu ayna ku lahayn wax saamayn ah madaxweynaha iyo wasiirka iyo taajirka iyo mujtamaca inta magaca ku leh iyo mujtamaca intooda hoose ee danlayda ah waa inay garsoorka u siman yihiin waa inay garsoorka u siman yihiin waa inayna dawladdiiyo madaxweynuhu aynan amarkooda garfa uu garsooruhu soo saaray waa inayna waxba ka bedeli karin waay ruuxana xaqa loo xukumay madaxweynuhu waynaysa waxba ka bedeli karin ra-iisul wasaarahu waynaysa waxba ka bedeli karin dawladdu hadday isu tagto waa inaysa waxba ka bedeli karin waxaa la yidhaahdaa istiqlaaliyat alqada garsoorku waa inuu madax bannaan yahay oo ka madax bannaan yahay awoodaha kale wayna saamayn karayn haddayna taasi jirin haddaba wuxuu garsoorkii wuxuu noqonayaa ninka dawladda haysta wax gacanta ugu jira qaadigii iyo garsoorayaashuna waxay noqonayaan niman uu isagu maamusho siduu doono uugu taliyo meeshuu doono mariyo waxba ma hagaagayaan markaas marka waa inay jirto istiqlaaliyat alqada dawladda waa inay si cad iyadoo isu garab taagto garsoorka oo ficil iyo qowlba ajizadeeda kala gedisan waa inay u adeegto gartaa iyada ah ee garsoorayaasha iyo qadaaga inay xoojiso oo amarkeeda ay qaadato waana inay ilaaliso garsooraha laftiisu inuusan ka bixin nidaamkii shareecada ilan isaga laftiisa waa bini aadama wuu khaldami karaa waa inay jirto jiha ilaalisa waxaa kaloo daruuri ah nidaamka la dabaqayo ee garta lagu soorayo ee lagu kala bixinayo dadka waa inuu yahay nidaamkii xagga rabbi ka yimid waa inuu yahay kitaabka alleh sunnadii nabiga sal lla alay wasalam axkaamtii laga soo saaray ee lagala soo baxay waa inuu yahay qaanuunka dadka lagu kala saaraye loo noqonayo waa inuu yahay shareecada rabbi tabaaraka wa tacaala wa ilaa garsoorku ma saxsanaa miisaanka shareecada marka la yidhahdo ma saxsanaa mana bannaana garsoorka in lagu saleeyo wax aan ahayn sharci rabbi tabaaraka wa tacaala leanna ilaahay tabaaraka wa tacaala shareecadaa uu soo dejiyay buu wax walba ku dhammaystiray alimaam abu maxamed ibni xasmi wuxuu leeyahay walaa yaxilu alxukmu ila bima anzala allah ma bannaano in garta lagu qaado lagu sooro ilaa wixii ilaahay soo dejiyey mooye oo uu ku soo dejiyey cala lisaani rasuulihi nabiga sal ly slam carabkiisa isaga ubaana xaq wamaa cadaa dalika fahuwa baatilun wa dulmun buu yidhi wixii shareecada rabbi ka soo hadhayna waa dulmi iyo gardarro iyo baatil waay waxba kama jiro in la xukumana ma bannaano oo wax lagu kala saaro dadka gar looga dhigo yacni laga dhigo nidaam iyo qaanuun gartooda lagu sooro ma bannaana haddii sidaa uu sameeyo nin qaadi'ana waa la nasakhiyo waa la buruun xukunkiisa buuri bilitifaaq waxaana laga qaadanaya aayadda qur-aanka rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala wa an ixkum baynahum bima anzala allah dadka nebi maxamedo waxaad ku kala xukuntaa ood ku kala saartaa ee wixii ilaahay soo dejiyey ma aha wuxuu bini aadam dejistay ma aha xeer jajab ma aha andimo laga soo qaatay bari ama galbeed laga soo qaatay maaha wa an ixkum baynahum bimaa anzala allah wuxuu alla soo dejiyey kaa dadka ugu kala garsoor marka wixii ilaahay soo dejiyey waa inuu khaasatan markay dadku muslim yihiin muslim maxay macnaheedu tahay muslim baana bimacnaa waxa weeyaan garteeda shareecadan ku sooranaya ilaahay tabaaraka wa tacaala tiisaan raalli ku ah wa ficlan cadaalad aan sharciga ilaahay ahayn ma jirto lianna nidaamyada kale iyo qawaaniinta kale iyo dastuurada kale ee garta lagu sooro oo dhan bini aadam baa dejiyey wixii bini aadam dejiyeyna markay ugu yartahay waxaa ku danaysanaya kii dejiyey ilaahayse qaanuunka uu soo dejiyey iyo shareecadiisa isagu ilaan addoommadiisa uma baahneen wayna u siman yihiin nin si gooniya loogu danaynayo ma jirto laakiin andimadan kale cid bay u danaysaa dimuqraatiyada rag baa ku danaysa raggii dejiyey baana ku danaysa waxay u danaysaa ninka jagada haya waxay u danaysaa ninka dhaqaalaha leh waxay u danaysaa ninka magaca leh masaakiintu laakiin waa masaakiin leanna dadkaasaa dejiyey falaasifo awood labaa dejiyey intii dejisay bay u danaysaa dadkoo dhan marka laga yimaadana reer galbeed baa dejiyo reer galbeed bay u danaysaa ayagay masaalixdooda ilaalisaa wahaakadaa lamaam ma jiro ilaa lamaamkaasi dadka dejiyebaa sadbursi ku haysta markii laga reebo ilaahay nadaamkiisa tabaaraka wa tacaala nadaamkaasi xagga rabbi ka soo degayay addoommadiisaasi alla waa u wada siman yahay sidaa daraaddeed buu nadaam siman u dejiyey nadaamka cadaaladii kaa way marka qaanuunka ay tahay in maxaakimta uu yaallo ay tahay in garsoorayaashu ay u noqdaan ay tahay inay dowladdu u noqoto waa qaanuunkii rabbi soo dejiyey oo qur-aankaa wey wixii sidaa ka gedisan waa khaldayn saas daraaddeed ba culimadu waxay isku waafaqsan yihin hadduu qaadigu ama garsooruhu xukumo wax khilaafsan kitaabka alleh sunnada nebiga ijmaaca qiyaaska saxiix oon mucaarid lahayn hadduu xukumo xukunkiisa waa la burin bay leeyihi xukunkiisa waa la burin nusuus baana xutusaysa hadduu meelaha u noqdo xeerjajan buu u noqday oday buu ahaa ugaas buu ahaa suldaan buu ahaa gartii baa loo keenay wuxuu ka bilaabay annagii reer hebel waxaa noo dhaxayn jiray annagii reer hebel waxaa xeer noo ahaan jiray wuu xukumay xukunkiisaa sharcan waa la burin leishleana meel buu maray ansaxsanayn laakiin waxaa jira haddii uu isla shareecadii dhexdeedii xukumo masaa-isha uu xukumayna ay tahay masaa'il culimmadu ku kala aragti duwan yihiin oo madaahibtu isku khilaafsan yihiin asaguna markaasi sidii la xoog badnaata uu xukumo la jabin maayo xukunkiisu xataa adiga yuusan kulaba qumanaanin waa meesha la yidhaahdo alijtihaadu laa yunqadu bimilihi ijtihaad iyo dadaal qaadi uu qaatay ama nin muftiya uu qaatay ama xakam uu xukumay isaga oo kale laguma jabiyo laakiin hadduu yahay xukunkaagu mid shareecadiiba khilaafsan oo wax kale aad ku salaysay kaa waa la jabinaya xariyun an yunqadkaas waa la jabinaya kaas shaki male meeshaa laga saaraya way macana arrimahaasi marka waxay kutusayaan waxaa jabinaya oo qadaagaa iyo xukunkaa jabin kara kii qaatay waxaa jabin kara qaadi kale waxaa bannaan maxkamadaha shareecada maxkamadaha sharciga in loo kala sameeyo qaab nadaamsan oo kala sarreeya sharci waa bannaanta haddii madaxa muslimiinta ama dowladdu ay qaadato maxkamado kale awood badan oo maxkamado hoose oo garaha gala garaha iyo go-aanka kuwaasi ay qaadaan kuwo uga dambeeyoo fiiriya oo dadku ay abbiil u qaataan waa bannaantaha sharcan fuqahaduna waa ka hadleen fuqahaduna waa ka hadleen oo waa masale horey ay culimmadu uga hadleen waayo waana mas'ale tandiim ah sideedaba waa nooc kala habayn ah waxaa kaloo bannaan sharcan in ruuxa gartiisa uu u wakiilan karo cid kale oy meesha u imaan karto ama isagu ujuuraha ku siiyo ama ixsaan ha u sameeyee inuu cid kaleeto soo dirsadana waa u bannaan tahay waa meesha hadda laga yidhaahdo muxuu ahay waxa la yidhaahdo muxuu ahaayey looyarka looyarka haddii uusan looyarkaasi xaqdarro ku dooraynin nidaamka hadda jiraayo waxa weeyaan adigu aniga ama aan khaldanaada ama aan saxsanaado laakiin waxaan rabaa inaad wixii laygu soo wadana iga celiso waxyigana aada rabana aada xaqiijiso xoolana qaado xataa asagoo xaqdarro u arka marsii waxaad rabtana iweydii kaas ma aha midka laga hadlayo laakiin laga hadlayo waxa weeye ruuxu sidiisaba waxay la yidhahdaan altawkiil fi lkhusuuma la yidhahdaa biajrin aw bigayri ajrin fuqahaduu ka hadlaya ruux inuu maxkamadda cid kaleeto keensado u dooda isaguna joogo gartiisana gudbisa sharcan waa bannaantaha ama waxaa ku siiyo ama bilaasha ugu shaqeeyo tawkiil baa leeyahay laakiin ruuxaasi wakiilka ah ee garta ruuxa keenaya ee u doodayaaya laftiisa waa inuusan cadaaladda ka fogaanin waxaan jirin waa inuusan meesha keenin xaqdarra waa inuusan ku doodin wuxuu og yahay inun iyo wuxuu u sheegtay ruuxani waa inuu soo gudbiyo bas taa waa bannaanta iyadana mushkilo male kullu dalika harecadufuqahada hore bay uga hadleen ayib haddaan intaa kaga gudubno qaadiga iyo garsooraha si loo xaqiijiyo inuu yahay ruux mas-uuliyadani xilkan qaadi kara culimmadu way ka hadleen sifaad khaasuu leeyahy sifaadkiisa waxaa ka mid a garsooruhu waa inuu yahay qaangaadh ilmo yanan qaangaadhin garsoore lagama dhigi karo waa inuu caqli leeyahay oo wax garanaya ruux waalan ama sarqaansan qaalima noqdo bal hadduu ruuxu cadhoodo bay shareecadu tibaa adoo cadhaysan waxa kala saarin laanna maxaa la diidaya wax kasta oo ruuxa qasi kara dareenkiisa oo xukunkiisa natiijada wax ta'iir ku samayn karaa loo diidan yahay waxaa ka mid a inuu xor yahay oo hadduusan xor ahayn oo addoon yahay wilaayaadkay ka mid tahay ma qaban karay leeyahay waxaa ka mid a inuu muslim yahay oo gaal qaalli uga noqon karo muslimiin leannao nidaamka la xukumayo waxaan yidhi waa shareeco islaam shareeco islaamna cidaan ku qanacsanayn xaakim iyo qaadi uma noqon karto waa midda labaadee alla tabaaraka wa tacala qur-aanka wuxuu ku yihi walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila gaalada alla uma yeelay mu'miniinta korkooda jid ay madax ugu noqdaan garsooro ugu noqdaan ay ku maamulaan alla jidkaa uma siinin gaalada xataa inuu karaani noqdo wax u qora buu cumar diiday marka waa inuu muslim yahay qaadigu waa inuu qaadi muslim yahay ila wuxuu xukumayay qaanuunkiibaa qaanuun islaami ah culimmada badankood iyo jumhuurtoodu waxay qabaan horta way isku waafaqsan yihiin inuusan diin islaam iyo qaanuun islaam muslimiin lagu dhaqayo inuusan gaal qaali ka noqon karin oo garsooro ka noqon karin taa way isla ogolyihin culimmadu laakiin waxay ka hadlaan haddii mujtamaca muslimkaa mujtamac gaalaa ay la nool yihiin dadka ahludimmada la yidhaahdo ee dowladda islaamka ku hoos nooleen diinta islaamkana haysanin kuwa noocaasoo kalea diinta islaamkaa maamusha qaanuunka islaamkaa maamula laakiin qaali iyaga diintooda haysta ma loo samayn karaa oo diinta islaamkana ku maamula xanafiyadaa qabta laakiin badanka culimmadu waa diidan yihin jumhuurtooda waxay qabaan maya cidda gartooda sooraysa waa qaalli muslim ah madhabka xanafiga waxay qabaan maya maadaama ay gaalo yihiin gaal ayaga oo kaleeta ha loogu dhiibo garsoorka laakiin wuxuu xukumaya shareecada iyo qaanuunka islaamka ha noqdo masalaadu wax way khilaafiya waay waxaa muhim ah qaalliga oo shuruudihiisa ka mid a inuu caadil yahay xukunka soo saaridiisana cadaalad ku sameeyo borseeska uu marinayo dadkana waa inuu cadaalad u sameeyo meesha dadka uu fadhiisiinayo qaabku u dhagaysanayo aragga xataa waa inuu u simo dadku waa inay dareemaan amaama alqadaa inay siman yihiin isku qaab waa inuu la mucaamalo xataa waxay leeyihiin culimmadu mid ka mida hadduu aragga u badiyo iyo fiirada wax kalama xataa fajliskii la fadhiyey mid buu fiirada u badiyey mid buu waxoogaa markuu hadlahayo isha ku yaraa isha ku yar adkeeyey oo si xun u fiiriyey waa cadaaladdarray leeyahay intaaban xukunkii la gaadhinba qaabka aad u qaadayso waa inay noqoto qaab labada ruux u sameeyey waa inaad dhegaysato dadka labada dhinacba waa kii xadiiska nebigu ahaa sal alay wasalam cali bin abi taalibin wuxuu rasuulku yidhi sal alay slam caliyow hadday labada ruux hortaada soo fadhiistaan laba ruux oo gar isku haysata hadday ku yimaadaan ha xukumin ilaa aad midka kale ka maqasho fasawfa tadrii kayfa taqdii buu nabigu sal lay slam markaad labada ruuxba si fiican u dhegaysato markaasaad garan doontaa seed garta u xukumi ood go-aanka u qaadan wuxuu leeyahay cali dardaarankaa nebiga kadib maana ka suulay buu inaan qaalli ahay yaman buu nabigu u direeyey sal lay wasalam riwaayo kale waxay leedahay cali wuxuu leeyahay nebigu yaman buu ii diray anoo garsooroo qaalli ah markaasa waxaan ya rasuula allah tursilunii wa ana xadiiu sinni walaa cilma lii bilqada nin da'yar baan ahay sida garta loo soorana ma aqaano ma yaman baad ii diri anoo sidaas markaasuu nebigu wuxu ui sal lay slam ina allaha sayahdi qalbaka wayuhbitu lisaanaka ilaahay qalbigaagana wuu hagaajina wuu toosin khayrku ku waafajin carabkaagana wuu sugi mas-uuliyadii xilka qaado soco cali wuxuu nabigu ku yidhi sal ly wasalam hadday labada khasmiya ishaysta hortaada fadhiistaan ha xukumin ilaa aad ka kale ka maqasho sidaasaa u dhow inaad garta hesho meeshay soomaalidu yidhaahto yani ruux muxuu ahaay dhiig ka qubanayo hadduu kuu yimaado ha ka rumaysanin waxa uu kuu sheegayo ilaa aada meeshuu ka yimid tagto mid naftuba ka dhacdo uu dilay baa dhici karta inuu ka yimid haddaad marka horeba isaga garwado kii waxoogaa dhiiggu ka daadanahaye dhiigku ka muuqday markaba aleelahay ood isaga garwdaahay gartuma saxsana garta waa inaad dhawaanibteeda qaato waa inaad si fiican uga baaraandegto waa inayna dadku kuu sameeyey hadday noqoto masaladu axkaamtan iyo garsoorkani ururkayga ma qabto xubnaha ururka ma qabto kooxdayda ma qabto naftayda ma qabto gurigaygiiyo reerkaygu qaanuunka iyo dastuurka waa ka sarreeyaa ciidamadaydii iyo booliiskaygu waa ka sarreeyaa ummadda garsooro uma noqon kartid waayo masaladu noqoto nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii loo keenay gabadhii gabadhii muxuu ahay waxaday gabadh reer quraysheed ayaa xatooyo samayso alaabbay xaday arrinteedii baa nabiga soo gaadhay sal alay wasalam nebigu wuxuu go-aansaday gabadha in gacanta laga gooyo quraysh odayaasheedii waa isku dhexdhaceen war ma gabadh reer quraysheed ah baa maanta gacanta la gooyo ceeb odayaa nabiga kala hadlay arrintaas yaa ku dhiiran kara usaama yaa kale usaamaa nebigu jecel yahay reerkii nebiga salca gurigiisii waayo sidaas daraaddeed usaama aynu u diraynaa usaamaa nabiga u tegay sal lay aslam usaama arrintiibu nabiga kala hadlay nabigu waa xanaaqay sal lay aslam war usaama atashfacu fii xaddin min xuduud illah ma xad ilaahay xuduuddiisa ka mid aad maanta erga ka tahay ood shafeecaysaa miyaa nabigu hadalka waa ku kullayay sal lay waslam ilaa uu rasuulka yidhaha sal lay wasalam ilaahay baan ku dhaartay hadalku wuxuu ahaa dadkii hore waxaa halaagay kooda xoog gale markuu waxado farahay ka qaadi jireen shariif sharaf kale magaca leh awoodda leh faraha laga qaadi jira midka tabarta daran bay axkaamtu ku fuli jirtay wax difaaca lahaynee awood lahayn nebigu sal alay wasalam warkii wuxuu ku soo uroriyey cid kale iskaba dhaaf gabadhayda faaduma hadday xaddo aniga maxamedaa gacanta ka goy nin kale loo raadin maayo soo ma yacni weysha gawrac dibigu ha ku quus qaatee oo haddii faadumadii nebi maxamed alay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inkeys wax ma xaddo laakiin haddayba dhacdo gacantaa laga jari lahaa ma walbaa yaala markaas ummaddu waa inay dareento inay qadaaga u siman tahay inay qadaaga u siman tahay mulaaxadaadka cajiibka jira waxaa ka mid ah wadaadadu markii hadda ay soomaaliya yimaadeen oo meelaha qaarkood awood ku yeesheen ceebaha soo baxay baa ka mida iyo ka mid tahay inay qaar ka mid ah askartooda iyo ciidankooda khaladaadkooda ayna shareecadu qabanaynin ma qabato laakiin dadweynaha waa lagu fulin gacanta go qoorta go dil wixii kula quman ku fuli amaa askarigaagu markuu khaladkii galo maya qaanuunku ma qabto khata faaxisha waay khata faaxisha waay waxaasi waa wax ummaddu wada arkayso oo muuqata waay waa inuu qaanuunka iyo nidaamka iyo garsoorku waa inuu ummadda u simeey madaxeeda iyo runjaheeda waa inay cadaaladaasi ay wada arkayaan oo u siman tahay cadaaladaasi marka waa daruuri waxaa ka mid ah oo muxuu ahaayey ay culimmadu sheegaan ninka oo qaadiga noqonaya waa inuu yahay nin faqiih ah waliba mujtahid ah inuu mujtahid yahay mujtahid waxa weeye waa nin mas'alada intuu ka baaraan dego saleeyo baadho meelahay ku taalay garan kara wixii culimmadu isku khilaafeen iyo waxay isku khilaafeen kala garanaya waxay isku waafaqeen waxay isku khilaafeen mas'alada meeshii ay ku taallay kala soo bixi kara midda labaadna waaqica uu xukumayana fahansan lan markaasaa faqiih la yidhahda faqiih waxaa la yidhahdaa laba qodob markii laga helo fiqhu waaqic oo ah waaqica uu xukumaya inuu fahansan yahay iyo fiqhigaasi wuxuu waxaa u jeeda waaqicaasi markuu fahmo xukunkuu ku xukumi lahaana waa inuu yaqaano markaas ayaa xukunkiisu sharcan uu socon karaa maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacala qur-aanka wuxuu ku yidhi waan ixkum baynahum bima anzala allah dadka ku kala xukun wuxuu alla soo dejiyey wuxuu alla soo dejiyey haddaada garaynin oo jaahil aad tahay maxaad dadka ku kala saari maxaad ku kala saari waxaad ku kala saari waa khalad ma aha inaad muxuu ahay aad martabad noocaasoo kale aad tagto oo xil noocaas aad qabato وهذا هو الحمر تجي وللأسف على آت رنتي لو كان معي كمتها أي حركات كان أوريضنا محوها يعني قضاء له قار كم بذا أي واحد إسبراني نينك أوه رئيسك أما مدح الجرسورك أوه مدح الجرسورك وأحكامته أنت بدل صوف ليه horey uma aqoonin ficlan ninkii haddaan warsaday oo gadaal dambe nin sheekh u ahaan jiray baan helay oo kutubta uu ka akhrisan jiray waxaan ku war ninkii hebel ahaa nin noocaasa ma taqaanaa haabuu ma aqaanaa arday buu ii ahaan jiray ka warran baan ku yidhi aqoontiisa wallaahi nin uun arday uho uun yani uun kutubta u bilaaban tahay waxoogaha baan ku aqaanay buu yidhi markii ugu dambaysay hadda ninkii hadduu madaxa garsoorkaba yahay ka war inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun mehel baa garsoore ah mehel baa garsoore ah waa sheekhiisii waaye sideedabana ruuxa marka la doonayo in gar loo dhiibo ama xugum loo dhiibo inuu gartan qaban karo aqoonteedii leeyahay dhowr qaab baa lagu xaqiijiyaa sharcan waxaa ka mid a qaababka lagu xaqiijiyo in baadhis lagu sameeyo dadkii yaqaanay la weydiiyo ninkan mustawa intee leeg buu leeyahy aqoon intee leeg buu leanna muxuu xukumayaa dhiig buu xukumayaa xooluu xukumayaa gaalnimihii islaam buu xukumayaa axkaamtii nawaasir buu xukumayaa markuu intaasoo dhan xukumayo arday uuna xoogaa laqmaystay ama afaraydiisa tuuran kara ma aha waxaynayaa nin ka bixi kara hawshan ka bixi kara waa midda keentay axkaam fara badan oo fulaysa oo magac islaam xambaarsan oo ummadda lagu fulinayahay in badanoo ka mida inay khaldan tahay say ku khaldan tahay jihada qaadanaysaan aslan ahayn jihadii shareecadu tidhi axkaamtaa qaado maba ahaba waa in markay waxay ka dambaysaa mas'alada gooniha loo fiiriyo ma khaldantay mise ma saxantay waxaa ka horaysa jihada qaadanaysaaye ma tahay jihadii loogu talagalay mise ma aha ma aha hadday noqoto waxa ka soo fulaya nooc ka jira laakiin xadiiskii nabiga aan soo maray sallallahu alayhi wasallam alqudaatu thalatha qaaliyan wa sadh labadii ahlu naarka waxa ka mid aha ninaan waxba garanaynin oon aqoontii qadaaga lahayn oo dadkii kala xukumaya waa ahlu naar ilaahum wadaad duub weyn noqdo wadaad duub weyn oo salaado badan oo soom badan oo cibaado badan oo khatar ah ha ahaado mar hadduusan baabkan garanaynin wuu ku naargeli cadaab buu ku tegey xamaasna waxba qaban maayo xamaas iyo diin baan u nusraynayaa iyo diin baan hagaajinayaa iyo shareecaan fulinayaa iyo haddaadan jidkeedii marin ciddeediina ahayn niyadaydaa fiicnay iyo waan xamaasaysnaana waxba kuu qaban mayso war hawshan ninkeedii ma tahay hadday jawaabtu tahay waan ahay waa inaad cid kale ku tidhaahdo waa tahay xataa adigu inaad tidhaahdo waan ahay ma aha leanna bini aadan sidiisaba dhahayo ma ihi ma jiro bini aadan kasta haddii la yidhahdo war maanta soomaaliya ninkii madax ka noqon lahaa ma tihid midka inoogu caqli yar oo inoogu cilmi yar oo inoogu farsamo xun oo inoogu waayo aragnimo xun haddii la yidhahdo war maanta soomaaliya ma maamuli karta oo yaa kale ku leey oo yaa kale war qaalnima noqon kartaayo xilma qaban kartaa haa aqoonteedii baan leeh bini aadamku sidiisaba inuu ceebtiisa garto uma badnaa laakiin xaggee laga raadiyaa isaga lama weydiiye waxaa laga raadiyaa dadka aqoonta u leh masalada taskiyada iyo raadinteediiyo shahaada iyo baab bay u baahanta fuqahadu ay taqriiriyeen leanno baabka uu xukumayo waxaway sida ibnuqayim caleyh raxmatullahi uu leeyahay bal u fiirsada masalada waa masale aada daqiiqu ah wuxuu leeyahay walaa yatamakkanu muftii ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم مفتقى إيا حاكم كرسوره ما السورة كرت إنه حق حكمه إلا لبنو وفقية كمل إنه صفة عن قرم يمويه لا لا لا معين نوع كذلك فهم الواقع والفقه فيه وإنه الواقع قرم فهم سيعي شيء الحكومي سواء إنا بهرت قرم يسمحوه شيء bii'adaad ka hadlayso waa inaad fahamsan tahay gartan aad qaadayso meeshaad ku qaadaysa iyo muxiidkii waxa ku wareegsan waa inaad garanayso haddii maroodin xukun lagu yidhaah maroodina aadan aqoonina bakaylo taqaano bakaylo baad xukumi sooma horta waa inaad garanaysa waxaad xukumaysa muxuu yahay waa inaad fahamsan tahay waa qodob taana waxaad ku garan kartaa qaraa-in iyo waaqicood la noolaato waaqicood la noolaato waaqicu waa kala duwan yahay mujtamacaadku waa kala duwan yihiin yacni arrimuhu waa kala gedisan yihiin arrintu horta siday tahay waad fahanto haddaadan fahmi karaynin dadka yaqaana waa inaad la kaalashato masaladu hadday dhibbi iyo dhakhtarnimo gasho adoo sheekha waa inaad tidhaahdo bal dhakhaatiirtu ha soo xaqiijiso dhakhtarkii markuu soo xaqiijiyo fiqigii waaqica waad haysaa markaa qaybtii labaad baa kuu dhiman adaa qaadan doona masaladu waxay gashay dumar mana xaqiijin karti waa inaad dumar u darto soo xaqiijiyaan arrimo muuqdan maaha dumar baa garan kara waa inuu sheekhu dumarkii duro yidhahda hawshaasaa jirtee bal soo xaqiijiya see wax u jiraan markii loo keeno suuradeediiba saxa wuu xukumi karaa wahaakada hadday ganacsi ku saabsan tahay acraafta iyo qaabdhaqanka suuqa iyo ganacsiga hadduusan aqoonin horta suurada inuu helo waa inuu ganacsatada ka helo iyagaa ahlul ikhtisaas ah wahaakada waxaa la yidhahdaa fahmu lwaaqic baa la yidhahdaa waana masalada ay fuqahadu yidhaahdaan alxukmu cala ashayi farcun can tasawurihi shayga inaad xukunto waxay farca ka tahay inaad horta sawirkiisa hesho sawirkiisa inaad hesho soomaaliya oo kaleeto dawlad la-aan ah mujtamac intaa dawlad la-aan ah intaasoo quudood ku hardamayaan nawaasil ay haysato war inaad suuraysato bal horta mujtamacan iyo naasilada haysata inaad waaqic ahaan u fahanto markaasaad xukumi kartaa markaasaad garan kartaa ummaddani xaggeebaa jidkeebay kaga bixi kartaa mushkiladan laakiin haddaadan suuradiiba fahmi karaynin xugum inaad qaadataay ma suuroobi karo ibnuqayim caleh raxmatullah wuxuu leeyahay fiqhi horta waa kaasoo waa midka hore masalada inaad sawirato wey fiqiga labaad waxa weeye fahmu lwaajib fi lwaaqic waaqica aad fahamtay waajibkiisii haddana waa inaad garato wa huwa fahmu xukmi illaah alladii xakama bihi fii kitaabihi aw cani lisaani rasuli sal lay slm waa inaad marka garato xukunka alle ee masaladan muxuu yahay ha masaladan xukunkeeda muxuu yahay waa inaad marka kitaabkii u noqoto sunnadii nebiga u noqoto sal lay wasalam aqdiyadii rasuulka u laabato salafka iyo axkaamtoodii u noqoto kutubtii fiqiga aad garan karto masaladani xaggeebaa laga heli karaa calaaqil taqdiira waa inaad garan karto masalada maxay ku saabsan tahay jinaayaad dad baa isdakray dad baa isdilay xaggee laga helaa kitaabuuljinaayaat baabuuljiraaxaat halkaa waa inay kuu sawiran tahay waa xaggeed ka heli kartaa kutubta markaa u noqoto nikaax bay ku saabsan tahay baabkee waa inaad garan karta masaladan xaggeed ugu tegi kartaa kutubta haddaba wixiiba aysan kuu sawirnaynba hadda markaasi waxaad noqonaysaa nin uo wax iska qasbanaya waana mushkilada runtii ina haysato lanna maanta masaa'ibta waaweyne ina haysato waxa weeye waxyaalo fara badan oo la biliiqaystay ilan biliiqadu keliyata dhulkii iyo guryihii iyo hantidii keliya kuma dhacen diintii xataa waa la biliiqaystay diintii xataa rag baa biliiqaystay dadaad ehel u ahayn baa biliiqaystay dad baa u soo baxay garsoorkii baa la biliiqaystay qadaayaadkii waaweynaa iyo nawaasishii ummadda haysatay oo alla uu siiye culimo siiye culimmadaa iska leh goortay dawladi meesha ka baxdo nawaasisha ummadda ku dhacaysaayey waxaa iskale culimmadaa iska leh waa la boobo waa la biliiqaystay rag baa qaatay caragtanaba soo maraa layidhi wahaakadaa masaa'ibta jirtaay waxa weeye arrimo culculus oo culimmadu ay ka baqayso ninka faqiiha aqoonta leh oo cagta dib uga hayo baa waxaa imaanaya wiil yaroo waaba kala fiiqahayaaba koobiyaa u kaban maayo koobiyaa u kaban maayo ninka ummadda ugu faqiisan ugu aqoon badan haddii la haddii la keenana oo mas'alada la hor dhigana intaasoo goor buu fiirin oo fikiri oo tashan oo raajicin oo uu ka fiirsan laakiin waxa weye war maxaad maxaad maxaad la warwareegi sheekh maxaad la warwareegi masalada saa u kala tuur kala tuur waayahay kala tuurkaasay ku socotaa masaladu marka masale sahlan ma aha qadaaga iyo garsoorku khaasatan waa xubinka ummaddu ama ay ka noolaato ama ay ka dhimataba haddii si xun loo turjumo haddii si xun loo turjumo oo mas'aladii ay noqoto axkaamtii shareecada in magaceediina la sheego xaqiiqadiina ay meesha ka maqan tahay dhib waxay u geysanaysaa oy colaad dhex dhigaysaa ummaddii iyo diinteedii suuraddu waxay ka bixinaysaa diintii war qadaaga islaamiga ma sidan u ah diintii weligan naloo sheegahay war culimmadii nalahay war diinta u imaada oo diinta kaaleha laydinku xukumo oo shareecada imaada oo maxkamadaha kale isaga imaada oo diinta naloo sheegay matana sidana u taala dadkii iyo diintoodii baad isku dirtay colaad baad ka tagtay dadkii iyo diintoodii baad isku dirtay subcad xumaad soo raysay natiijo maadan keenin laanna aqoonteedii male waxyaalaha muhimka waxaa ka mid a oon jeclaha inaan ishaaro marka qaadigu uu masalada xukumayo waa inuu yahay qaadigu nin muuqda oo dadku meelay ugu soo hagaagaan waa sharti qaadigu waa inuu meel la yaqaano fadhiyo dadkuna ay gartooda u keensadaan qaali qarsoon nin qarsoon oo dhuumanaya qaali ma noqon karo xaakimna ma noqon karo waa inuu yahay nin bannaanka yaalla oo ummaddu u tagto oo garteeda u geysato sidaas daraaddeed baa nabigeena sal alay waslam xadiidka ay abu daawuud iyo tirmidi iyo bayhaqi iyo xaakim soo saareen xaakim baa saxiixi dahabi sheekh albani sidoo kale fi saxiixa wuxuu nabigu lehi sal alay wasalam man wallaahu allahu shay-an min umuuri lmuslimiin ninkii ilaahay u dhiibo shay ka mida arrimaha muslimiinta taladooda u dhiibo faxtajaba can xaajatihim wa faqiirihim oo iska xijaaba oo iska qariya koodii danta lahaa iyo koodii baahnaayo faqiirka ah iska xijaaba ka dhuunta ixtajaba allahu duuna xaajatihi ilaahay baa iska xijaaba oo iska qariya xaajadiisa iyo dantiisa maxaa la rabaa marka xaakimku waa inuu yahay garsoorku waa inuu yahay meel la yaqaano oo dadku yimaadaan bannaankaa u soo fadhiista laakiin nin dhuumaanaysanaya xaakimna ma aha garsoorana ma aha lamaba yaqaanaba haddii la isweydiiyey war meesha ayaa garsooro kac lamaba yaqaanaba garsooro ma noqon karo waxaa ka mid ah inuu fahansan yahay qaabka garta loo sooro oo uu kala garan markay garta u timaado qaabku u qaadi lahaa garta siduu u qaadi lahaa muxuu ku qaadayaa garta wasaa'il baa jirta lagu ihbaatiyo way ka mid tahay maalan qirashada ay ka mid tahay markhaatiyada oo ay ka mid tahay maalan muxuu ahaayey dhaarta oo ay ka mid tahay qaraainta qaraainta qaraa-intu wax weeyaan markhaati ma haysa laakiin baadhis markaad samaysay waxaad heshay waxyaalo kaloo ku tusaya inay garta xugunkeedu sidayahay bayino waayo albayina lianna albayina awsac min ashaahid cala saxiix markhaati keliya bayinadu ma aha laakiin bayinadu waa inay wax caddeeya ciddii xaqa lahayd waa inaad hesho xaqa ma marka qaarkood wuxuu noqon karaa wax adiga qaadiga dadaal aad ku soo saartay qisadii baad garanaysaan fii saxiixi ku timid nabiy llaahi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ayaa waxaa u yimid laba dumar ah labadii dumarka ahayd may horta waxay u tageen labada dumarka qisadoodu waxay ahayd laba ilmoodoo yaryar bay wada haysteen meel bay wada fadhiyeen yeyda bahasha la yidhaahdo baa intay timid baa mid iyaga ka mid ah ilmihii ka qaadatay ilmaheedii markii lala tegey bay tii kale ilmihii ku qabsatay oy tidhi ilmahaagii baa lala tegay kaygii waa kan ilmihii bay isku qabsadeen labada dumarkaa marka midna way da weyn tahay midna way da'yar tahay waa dhallinyaro gartii waxaa loo geeyey nebi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam nebi daawuud gartii marka loo geeyey saa markuu dumarka labadii dumarkaa u fiiriyey oy gartii u geysteen muxuu is yidhi malaha middan weyn un baan been sheegaynin iyada isaga iyada u xukumay tii weyneed leanna da'da sideedaba shareecada xataa ictibaar bay ku leedahay ruux da'daasa kollay been sheegi maaye tan dhallinyaradaa unbaa laga yaabaa inay fududaatay tanu isaga xukumay gartii nebi daawuud markuu saa u xukumay baa waxaa loo keenay wiilkiisii nebi sulaymaan bay haddana gartii u timid nabiyullaahi sulaymaan wuxuu ku yidhi labadii dumarkaha ilmaha isku haystay wuxuu ku yidhi mindi ii keena waan idiin kala goynay ilmaha waan kala jari aduguna qayb baad qaadan iyaduna qayb bay qaadan bas saasaan idinku xukumaya laakiin mindi ii keena tii da'da weyneed ila ilaah mayna dhalin beer wax dhalay ma ah tan unbay ku xumaynaysa loo kala jarbay abatan mindideeda la soo orodaba loo kala goyn tii wax dhashay ee da'yart da'yarayd ayaa waxay tidhi allaha kuu naxariistee intaad kala goyn lahayd ayada u xukun bay tidhi iyada sii ila waa beer wax dhalay soo ma nebi sulaymaan calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam meeshaasuu ogaaday ilmaha yaa dhalay tii yarayd buu u xukumay qiraalkii xataa ay qirtay oo tidhi iyada u xukun waxba kama soo qaadin leanna meesha maxaa taalla waxaa taalla qariino cad oo tusaysa ilmaha midda ka danqatay inay dhashay sooma qaadigu marmarka qaarkood wuxuu isticmaalayaa asaaliib uu ku soo saarayo wixii uu garta go-aanka ku qaadan lahaa waa fiqhi iyo faham iyo diraayo waayo aahaarta ictibaarinteedu waa wax weyn waxaa ka mid a maalan qur-aanka oo kale fii suurati yuusuf fii suurati yuusuf allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku sheegay aayado ku tusaya in qaraa-inta xukunka lagu qaadan karo maalan markii wiilashiisu intay nebi yuusuf qaadeen ay ceelka ku rideen oy soo noqdeen oo ay yidhaahdeen wiilkii yeybaa cuntay qamiiskiisiina waa kan iyo maradu qabay nebiyullaahi yacquub meeshaa wuxuu ka gartay inay beentoo tahay waxay sheegaan culimmadu inuu yidhi yeyda sida u fahmada badan oo saa u caqli badan oo intay yuusuf cuntay maradiisiina aan dilaacinin yeydaasi caqli badana maradii inaynan dilaacsanayn wuxuu u daliishaday warkooda inuu saxbo ka jirin waa qariino haddana qisadu say u socotay markii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam gurigii ninkii wasiirka ahaa ama madaxa ahaa uu tegey ee haweentiisu ay gurigii ku haysay ee haweentu damacday nebi yuusuf calayhi salaamna aad buu u quruxsanaa sida nebigu sheegay sal ly slam quruxda niskeed baa la siiyey quruxda niskeed qoys aad u qurux badan bay ahay sidooduba ibraahim iyo khaasatan saara dadkay dhashay aad bay u quruxsanahay marka way damacday waa wiil yaroo gurigeeda ku noola aad u quruxsan way dabacdababaa ka galay gurigii amir uu u xidhan yahay labadooda keliyana ay joogaan ayay wiilkii inay qabsato damacday nabiyullahi yuusuf marka hore way dalbatay kaalay bay tiri wuu diiday gurigii bay soo xidhatay waxay damacday inay xoogto nabiyullahi yuusuf waa ka cararay marka guriga dhexdiisa iyaduna daba oroday iyagoo is-eryanaya isagoo iridda kusii cararahayo ayaduna ay daba ordayso baa ninkii guriga lahaabay iridda isku qabteen iriddii way soo taagayba mise haweentiisiibaa daba ordaysa wiilka yaraa guriga jooga naasa wax u jiraan wiilka guriga aad kaga tagtay lafahay baan uga baxsan waayey anuu idamcay nin reerkaagii maagay ka warran warkii bay kala horraysay nabiyullaahi yuusuf calay salam waa wiil yaroo dhallinyaro ah guri uusan lahayn buu joogaa waa qariib xaaladdu adkaatay allaha tabaaraka watacala faraj buu u bixiyo cid buu usoo diray yaa meesha jooga washahida shaahidun min ahliha haweenayda dadkeeda mid ka mida markhaati fura wuxuu yidhi wiilka qamiiskiisa fiiri odayaho warniyahu gurigale warka saad u hesho qamiiska fiiri hadduu gadaal ka dilaacsan yahayna waa beenteedoo iyadaa raadsanaysay isaguna waa ka cararahay haddii qamiisku xagga hore ka dilaacsan yahayna isagaa horan ahaayoo eryelahayay ee adigu qamiiska fiiri qamiiskii hadduu fiiriyeyba qamiiskii xagga dambuu ka dilaacsan yahay warku sooma cadda markaa markaasuu iyadii ku jeedsaday naad daalimad baad tahay oo waad gaftay oo khalad baad gashay toobadkee war yuusufow raalli ahow sameyn baa kuu xidhan xaal qaado raalli ahow muxuu go-aankaa ku gaadhay amaara calaamad waay calaamaduhu marbay wax walba ka xoog badan yihiin qaadiga wax garanayana waa qaadiga sidiisaba amaaraadka iyo qaraa-intaa soo saarta fuqahadii salafka sida shurax ilqaadi iyo rag baa waxay garan jireen aqoonta fiqiga meeshay ka gaadheen labada ruux markay soo istaagaanoo garta ay gudubsanayaan horay buu ka garanaya taqriiban fiqiga fahamkiisu waa keenaya waxay sheegaan saddex saddex dumar ah qisadan aan ku gabagabaynaya waqtigaa dhammaaday saddex dumar ah waxaa la yidhahdaa qudaadii muslimiinta nin ka mid a shuraxina abaan malanaya ayay la soo istaageen saddexda dumarka waxbay sheeganayaan saddexdii dumarkaa gartoodii markay gudbisteen oo meeshay ka tageen ayuu ninkii qaadigaa wuxuu yihi saddexdaa dumarka ah midna waa gabadh buuhi aan weli la guursanin midna waa garoob buuhi nin soo martay midna uur bay leedahay buui wamadaa baadhay baa layidhi may waa saas wey haddii arrintii la fiiriyo waaba sidiiba mid waa gabadh midna waa garoob midna uur bay leedahay uur muuqdana ma ah warseed ku garatay baa layidhi may waa gartay buui warseed ku garatay gabadhu wuxuu yihi markay garta taagnay way foorartay buuhi islaantan garoobkaana cildhahay ugu fiiqaysay buuhi ilma liiqsanin buuhi haweenka uur kalena wuxuu yidhi maraday kor isaga hayso saasay marada u haysay saddexdaba saasaa ku gartay buui yani waa nadra daqiiqa firaasa aan caadi ahayn cilmiga marka qadaaga iyo garsoorku sideedaba ma aha wax iska fududoo nin walba intuu iska fuulo oo meel iska furto oo iska hadlo oo iska xukumi kara maaha masaladu masale saalan maaha sidaas daraaddeed baa waxaan leeyahay oo warka ku gebagabaynaya garsoorka iyo cilmiga qadaaga khaasatan markuu shareeco islaam matalaya ood leedahay qaanuun islaam iyo shareeco islaam baan ummadda ku maamulaya waa inaad taxadar fara badan qaadato ehelkeedii iyo dadkeedii aad tahay aqoonteedii leedahay aad yacni wax weeyaan qaadato jidkeedii iyo qaanuunkeedii aad mariso waay haddaadan marin karaynin naar ha gelin cadaab ha gelin ummadda ha roog diinteeda dhaqaalaheeda dhiiggeeda cirdigeeda khatar ha gelin adiguna khatar ha isgelin hada billahi tawfiiq wasala allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam
جزاه الله الشيخ محمد عبد المنعم جناية القبرية كلمة marka hore waddadan laga soo qoray waxaa yidhi doonistaas arkaysaansi dhinacaan midigi gaafaa wax dhiba ma jiraan sheekha la ilaalinaya iyo waxaa la yidhi mudageliya iyo iyaga soo boqdeen taas warsadda maamulka ka timid su-aalaha maahaantii ilaa boqol bay gaaraya marka waxaan isku dayahay inta khusaysan mawduucayna soo waruriyo dhex geliyo kuwa aan khusayn laakiin muhiimka soo qorin dadku aada ugu cabanayna in su-aalaha loo gudbiyo sheekha waxaa ka codsanaya inuu soo gargaaro waqtigu aada lagama arkayo nabadagan saaxiibka kuwaad wuxuu leeyahay sheekha ninka culimada ahi ma raadin karaa xil inuu qabto isagoo doonaya inla badbaadiyo ka badbaadiyo caamo u tartamaysa xukunkaas falyatafadal mashkuur bismi illah raxmaan raxiim cilmadu waxay yidhaahdaan hal mar baad baad dalban kartaa ama codsan kartaa waa markaa cid kaloo isu taagta oo xilkaa qaban karta oo mas-uuliyaddaa isu taagi karta inay jirin adiga mooyey oo cid kale dee lagaga markhaati kaco mas-uuliyadda maanta hebel unbaa qaban karaa markaa waad dalban kartaa waadna raadin kartaa waxay u daliishadaan nabiyullaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu boqorka ku yidhi ijcallii calaa khasaa'ini alardi inii xafiidun caliim khasnadaha dhulka waxaa laga wadaa qaybta dhaqaalaha maamulkeeda ii dhiib buuhi nebi yuusuf laba arrimood buu ku cileeya wuxuu ihi xafiid baan ahay aamin ah aqoonna waan leeyahay cilmina waan leeyahay ammaanana waan leeyahay sidaas daraaddeed hawshan hala ii dhiibo nebi yuusuf maalinkaa wax ku dhaama ma jirin haddii marka ficlan aadan adigu isa siinin laakiin laguu garto ummaddu kuu garato in aad tahay ninkii maanta mas-uuliyadda isu taagi lahaa ummadduna ku tidhaahdo xilka qabo adigii inaad raadiso marka way kuu bannaantay laakiin waxaa ka horaysaa waxaa ka horaysa inayna masaladu noqonin anaa raba anaana isu xukumaya anaana raadinaya weliba saa noqonin adigiibaa raba adigiibaana qaadli isu ah oo isu xukumay adig keligaa uun meesha inaad maanta geli karto adigii un baana fulin oo raadinaya lama rabo waa inay jirto jiho kale xaaladdaa iyadaa bay culimmadu soo istitnoodaan oo yidhaahdaan way suroobi kartaa inaad dalbato ama haddaad heli karto cid kaloo kaaga habboon ama aad heli karto cid kaloo qaban karta ama aad ayna laasimba kugu noqonin adiga shakhsiyan inaad ka warwareegto xilka ood ka cararto baa maslaxadaada ku jirtaa maslaxada ummadduna waxay ku jirtaa ninka xilka ka cararaya in lala raadsado ee ninka raadinaya aan loo dhiibin sida xadiiskii nabiga aan kusoo marnay sal alay slam wabilahi towfiiq
su-aalkan wuxuu leeyahay sheekh markaan arkay kafaraaruqa culimmada ummadda soomaaliyeed xaaladday ku jirto dhibaatada halkaan imanayso fitnada halkaan imanayso diintayda baa fitna iga gashay maxaa arrintaa igoo taliyay
bismillahi raxmaan raxiim zamankaan ku jirno horta waa zaman fitno waa zaman furqa iyo iskhilaaf iyo burbur xataa gaadhay heer aan la sawiran karin zamanku inuu zamanu fitna yahay shaki kuma jiro zamanu fitnahana nebigu sal alla lay wasalam axaadiistiisa uu ka hadlay dadku waa laba dad waaqicaas murugsan wuxuun ka fududayn kara wuxuun ka qaban kara shar ka fududayn kara wuxuun maslaxaa soo kordhin kara asaga diintiisii u nabadgelaya ruuxa noocaasoo kale ah inuu ummadda ku dhex jiro oo wuxuu sixi karo saxo oo u caqli celiyo oo sharka yareeyo oo wuxuu qaban kara qabtaa baa loo baahan yahay sharti waa inuu diintiisana u nabadgelayo wuxuun inuu qaban karana ay la tahay haddiise laakiin wax badanna uusan qaban karin asaga lafihiisana isu baqayo nebigu sal lla lay wasalam markaasoo kale waxa uu u jideeyey inuu isaga fogaado oo danihiisa raacdo nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam xadiis saxiixa markaad aragto dadka ballankoodii iyo ammaanaadkoodii oo isdhex galay dadkii oo iskhilaafay sida farahaasoo kale saa isu jiidhay markaad aragto nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam gurigaaga laasim carabkaaga hayso arrimaha caamka iyo arrimaha guud isaga tag danahaaga khaaskaa ku mashquul idaa ra'ayta shuxan mutaacan wahawan mutabac waicjaabu lmari binafsihi facalayka bikhuwaysati nafsika watruk amra alcaami markaad aragto dadkiio nin walba tii la qumanayd raacsay umadiisu qoorta ugu jiro markaad aragto bakhaynimo la ateecsaya markaad aragto nin walboo ra'yigiisu la quman yahay anigu baa saxsan war waa lagaa cilmi badanyahay anaa ka saxsan war waa lagaa da'wooyahay anaa ka saxsan waa lagaa waayo aragsanyahay anaa ka saxsan waa lagaa badanyahay anaa ka saxsan nin walba tiisu la qumantaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam arrimahaaga khaaskaa ku mashquul arrimaha caamkaana isaga tag dantaada ku mashquul cibaadadaada daacadaada ilmahaaga ganacsigaaga adduunyadaada iyo aakhiradaada wixii aada hubto oo diinana qaado wixii shaki kaa galana isaga tag taladii nabigeennu wataa salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadday intaa ku anfici weydana mujtamaca intaad isaga dhex baxdo duurka aad intaa haddaad ku badbaadi weydo nebigu sal lla lay wasalam waa miduu tilmaamay waxaa dhow yidhi inay xoolaha muslimka ka ugu khayr badan inuu noqdo xayn adhi ah oo uu ruuxuu baadiyaha ku haysto meelaha roobku ka da-ayo buuraha korkooda uu ku ilaashanayo diintiisana uu fitanka kala cararayo xoolaha inay kuwaasi ugu khayr badnaadaan baa dhowgu nabi sal lay slam waa markay fitanku dhacaan haddaadan marka waxba ka bedeli karin diintaadana u baqaysood fitnoobayso ka carar majaalista caamkaa ka carar gobayaasha ha imaanin danahaaga qabso arrin soomaaliyeed iyo dal soomaaliyeed iyo muxuu ahay dowlad soomaaliyeed faraha kala bax danayso haddaad ummaddaa dhankeeda wuxuun ka badbaadin kartana adiguna aad fayoobaan kartana ummadda waxaad u qaban karta u qabo hada wabilahi towfiiq
insha allah waxaan dhex gelinayaa laba suuradood bay ku saabsan su-aasha koowaad eh, waxay gabadh soomaaliyeed leedahay waxaan ahay gabadh soomaali ah oo weliba muslimad ah oo sunni ah su-aasha waxa weeye ma goosan karaa wiil soomaali ah oo weliba muslim ah laakiin shiico ah fadlan waa muhiim jawaab sababtoo ah waxaan rabaa in aan guursado
ha guursanay jawaabtu bilikhtisaar taaba ha guursanin shiicadu waa dad fog oo xag jir ah qaar ka midana waa gaalo laysku waafaqsan yahay gaalnimadooda qaar ka midana gaalnimo ma gaadhsiisna laakiin sunnada iyo dariiqii saxdaa bay aada uga fogiyoon oo firqooyinka nuunsan waay marka inaad firqo nuunsan u noqoto xaas ama gaal xaas u noqoto labadaa mid bay noqonay marka ha guursanin rag allaa badiyee haddaad sunniyo tahay mid sunniyaad heliyo ama isagoo kale ama ka fiican xag waxaad ku dooratay sunniga raadso maadaama aada sunniyo tahay shiica ha guursanin shiicadu noocuu doonay ha ka noqon wabillahi towfiiq
halkaa badan awgeed baa in yaroo labaatan jir ah waxay soo qortay labaatan jir baan ahay sheekhow waddankan fitnada badan baan ku noolahay waxaan jeclaaday nin xasaas oo diin iyo akhlaaqle anigoo ilaahay dartii u jecel ilaahay hortiina taskiye ka bixin kara laakiin waalidkeedu weydiiyey sababta kuwa aan la diinayay waxa weeye ninkaasi xaas buu leeyahay maxaan sameeya sheekhow
bismillahi raxmaan raxiim mid horta waxaan leeyahay waalidka midna gabadhaan leeyahay mid horta gabadhaan leeyahay oo inay ninaan xaas lahayn nin xaas leh inay guursato inay ku qanacdo si ay isu ilaaliso diinteeda u ilaashato waa arrin runtii aada u qiimo badan waay muhimaddu ma aha xaas buu leeyahay iyo xaas male ma aha laakiin ruuxu bedelkuu xumaan ku dhici lahaa inuu dhowrsoonaado sababtuu ku dhowrsoonaan lahaana uu guursado cidda uu guursanayana intaad xumaan ku dhici lahayd yacni waxa weeyaan guurso waa masale muhim ah waana kula talinayaa inaysan ka daalin qodobka labaadoo gabadha leeyahay waxa weeye waalidkaa ateeca waalidkaa ateeca shareecadu khiyaar waxay ku siinaysaa inaad nin reer la guursato iyo ninaan reer lahayn inaad guursato labaduba waa khiyaar masaa-isha khiyaarku kaaga furan yahayna waalidku hadduu amarku siiyo amarkiisaa laasimaya hadduu ku yidhaahdo jooji waad joojin haddiiba reerkii dhaqnaayee dhisnaa ee isqabay waalidku fur hadduu yidhaahdo la furahayo reer aan weliba la guursanin ka waran hadduu ku yidhahdo ha guursanin iska dhaaf reer buu leeyahay xataa midaan reer lahayn hadday ku yidhaahdaan nalama qumana inaad guursato ha guursanin mid adiga waalidka aad isku waafaqsantihiin raadi insha allahu tacaala taa horta gabadhaan dhihi lahaa iyo dhallinyarada guurka rabta masalada waalidkana fududaysi male masalada waalidku masale fududaysi male allahuma mit alcaalo hadday gabadhu ka baqayso zine ka baqayso oo inay faaxisho ku dhacda ay ka baqayso guur kalena markaa aynan haynin ninkaana ehelkeedu u diido ayagoo diidan bay markaa guursanay leesh lianna markaa waalidka diidadoodu waa macsiyo nin aan reer lahayn ha guursanin zinana ku dhac waa macsiyo soo ma markaasoo kale lagu ateeci maayo oo laa aacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq lagu ateeci maayo laakiin markaan ka hadlayno aan leenahay waalidka ateec waa mar ay gabadhu heli karto obshinno ama khiyaaraad kala gedisan ama ma ahe ay adkaysan karto zine ayna isaga baqaynin mararkaasoo kale waa inay waalidka ateecdo cid ay isku waafaqsan yihiin ay isla raadiyaan waalidkana halkani baan leeyahayo ilaahay ha uga baqaan carruurtooda gabdhaha ilaahay ha uga baqaan mas-uuliyad iyo xil maalinta qiyaamo inaydin weydiin doono waay gabadhaadiioo guur u muhutay nin nadiifana guursanaysa dumar buu leeyahay oo maadaa lagula qabaa iyadii hadday raalli ku tahay hooyay maadaa lagula qabaa haddaadse aabba tahay oo adiguba dumar badan waad guursataad rabtaa ama waad qabtaaye maxaad gabadhaada ugu diiday oo waa midda saddexaadee gabadh bii-adan joogta oo mujtamacan ku nool oo dhallinyaro ah oo guur u muuqatay markaad maanta tidhaahda ma guursanaysidoo naag buu qabaa barri wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda soo ilahay hortiisa ka baqi maysa tabaaraka wa tacaala ma aha bii-o aynu wax kala doordooran karna ma aha waa bii-o khatar ah oo halis ah oo loo baahan yahay jaaliska ugu horeeya oo ilmuhu uu guur helo in lagu kaalmeeyo hadduu rag yahay iyo dumar dumar yahay jaaniska ugu horeeya uu helo in loogu kaalmeeyo bii-a ina qasbaysaynu joognaa ma aha bii-a inuu wax kala doordooran karno khiyaaraadii obshino badan aan haysano baa wabilahi tawfiiq
runtii su-aal aad bay farbadaysaan sheegis aladii maqribbaa soo gashay sidaa awgeed halkooda baan kusoo xiraya qofka muslimka misdiidkana haddii dhibaato ay ka qabato
bismi illah raxim ruuxa muslimka ah inuusan isdili karin waa arrin waxaan u malaynayaa culimihii caamada la ogyahay dhibka ilaahay kuu keenay waxaa la rabaa inaad kaga baxdo sabir aada rumayso ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa waxaan ilaahay waa qorsheeyey isagaa qadaray isagaana maamulaya si walbaba yeelana kama baxsadeen musiibadan iskama reebi karo ma baajin karo ilaahay baa ii qorsheeyey maslaxadu inay igu jirtana ilaahay baa garan tabaaraka wa tacaala marka sabir amaa inaad isdisho haddaad isdisho oo sabab aad leedahay isku disho ahlu naar baa tahay naftu intay kaa dhacaysaan naar kaa xigta naftu intay kaa dhacayso baa naar kaa xigta nebigeedana waxaa ka sugan xadiidka saxiix muslim ee qeyrkii ku yaallay ruuxii naftiisa dilaa naarta dhexdeeduu ku jiraa wuu ku waarayaa khaalidan mukhalladan fiiha wuu ku waarayaa waa lagu waarini weligii naarta gudaheedana wuxuu isku ciqaabayaa oo lagu ciqaabayaa wuxuu isku dilay hadduu mindi isku dilay mindidiibuu naarta isagoo ku jira isgelgelinayaa hadduu sun isku dilay suntiibaa naarta dhexeeda lagu cabsiinayaa ma dhammaanayo hadduu meel iska tuuray naarta dhexeeda inuu qow laga soo tuuriyoo kolba la soo celinoo la tuuri shayguu isku dilay baa lagu ciqaabayaa naartana waa ku waaraya xadiiska nabiga saasaa ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waxayna culimmadu ku fasiraan waqti dheer buu naarta ku jiri doonaa nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka isdilay inuu ku tukado waa diiday waa diiday waa lagu tukan karaa laakiin dadka magacale culimmada muuqato oo kale si dadku ay arrintan ay uga fogaadaan waxaa fiican inay salaadiisa ka tagaan dadweynaha kale ku tukadaan laakiin ninka culimmada muuqdoo kaleeto ee ummaddu fiirsanayso inuu yidhaahdo muxuu ahay war nin isdilay ku tukan maayo anugu oo la yidhahdo war culimmadii hebel waa ka tagtay salaadiisii oo maxaa dhacay wuu isdilay darsigaa markaa ku jira ama in salaad la-aan la aasamo aho waa lagu tukano muslimiinta kale ku tukanaya qubuurta muslimiinta lagu aasaya laakiin shaki wuxuusan ku jirin waa dembi aada u weyn ruuxa muslimka ana marxalo gaadhsiin karta inuu naftiisa dilo wax sahlan maaha waa ruux iimaankiisu uu eber yahay leanna ruux hadduu iimaan leeyahay dhibka soo gaadha iimaankiisaa qancinaya maxaa kaa maqan maxaa kaa maqan maxaa rabtaa dhibba i haya inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun kuwa kaasii dhibba kaasii daran baa jira bal hoostaada fiiri haddaad gaajaysan tahay kuwa gaajaysan baa jira kaa daran dad ooman tahay kuwaa kaa daran haddaad hoyla-aan tahay kuwaa kaa daran bal fiili khalqigan kaa hooseeya waa qanci alxamdu lilah alxamdu lilah raalli ku noqo wix ilaahay kuu qorsheeyo kuu qadaray kuna qanacsanow amaa inaad isdisho stressku galo waalato madaxaagu yareero balaayo isku furto waa iimaan la-aan waa iimaankaoo daciifay baa keena hada wabilahi tawfiiq sal allahu wasalam cala nabiyina moxamed wala alihi wasaxbi wasalam warqadda halkan uu ku hayo maamulka mutamaka run ahaantii wuxuu